الحمد لله حمدا طيبا كثيرا حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه قال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون walaalayaal waxaa runtii baryahan caalamka si guud oo aynu ka mid nahay jira labadii ilaahay qur'aanka ku sheegay alba'saau waaddaraa in badan oo caalamka ka mida waxa saaqay xanuun in badan oo caalamka ka midana iyagoo marka horeba duruuftoodu ay adkayd waxa u sii raacay duruuf dhaqaale saboolnimo iyo caydhii haysay oo mid kale ugu sii biirtay oo duruuftii adkaatay waxaan isli markaa dadka diinta islaamku waa diin runtii rajada badisa dadka dareenkooda kor u qaada u bushaaraysa ka farxisa khayr iyo wanaag u sheegta inaynu xaggaa haddaynu in badan ka soo warramaynay iyo asbaabaha keena inaynu xagga bushaarada iyo farajka iyo in dhibaatada ka keenay uu qaadayo alla ah in aynu dadka bushaaradaana u sheegno in sha allahu tacaala jimcahan iyo jimcaha dambe ayaynu ka warrami doonaa iyo asbaabo ilaahay faraj ku keenay oo mafaatiix alfaraj noqotay waxaan se jecelay kamaantu inuu noqdo muqadimadii walaalayaal ilaahay calaamaadkiisa waaweyn ee lagu aqoonsanayo caalamkan inuu ka taliyo arrimahanaa ka mid ah qudradiisa iyo awooddiisa ilaahay khalqigiisa uu siduu doono u jihaynayo isagoo xikmad uga jeeda waxyaabaha ilaahay awooddiisa weyn ku tusaya waxaa ka mid a ee cid la sheeganaysaana aysan jirin xaaladahan isbeddelaya ee min shiddatin ilaa rakhaa'in min shiddatin min rakhaa'in ilaa shiddatin dadkii oo nicmo iskaga jiray in loo beddelo oo dhib lagu la geliyo iyagoo dhibtii ku jira haddana laga saarayaa markaasaa min shiddatin dhibtii baa laga saarayaa ilaa rakhaa'in markaasaa ilaahay faraj iyo duruuftii adkayd inuu ka saaro iyo barwaaqo iyo raynrayn ugu beddelayaa iyagoo itaal darnaa ayaa ilaahay awood uu siinayaa iyaga oo awood lahaana ilaahay itaalkii iyo tamartii buu ka qaadayaa arrimahaasi iskama socdaan wax iska socda maaha ilaahay arrimaha ujeedda ayuu ka leeyahay waa laga yaabaa khalqigu inaanay in badan u muuqan xikamkeedana aanay garanayn sidaa darteed markay dhibtu badato ee waxoogaa qofka la qabto ama xanuun lagu qabto ama saboolnimo lagu qabto ama dhambarradii oo isu qaban waayo lagu qabto dadka in badan oo ka midi imtixaankaa la qaadayo waa ku dhacaan waxaana ka soo hadha cabasho waxaa ka soo hadha cadho ay u cadhaysan yihiin qadarkaa ilaahay waxaa ku yaraada inay raalli ahaansho iyo ilaahay yidhaahdaan ilaahow waan kuu hoggaansanay adiga ayaanu raalli ka nahay wixii aad xukunto ilaahay baana qur-aanka ku sheegay hore oo inoogu yidhi fii suurati saba wa qaliilun min cibaadiya ashakuur in yar oo addoommadayda ka mid a ayuunbaa mahadnaqda shaydaanno ilaahay hortiisa waxa ibliis waxa uu ilaahay hortiisa kaga dhawaaqay in inta badan ummaddu ay ka fogaan doonto shukriga ay ilaahay u mahadnaqayaan uma laaatiyannahum min bayni aydiihim wamin khalfihim wacan aymaanihim wacan shamaa'ilihim walaa tajidu akarahum shaakiriin inta badani mahadnaqi mayse ilahay umahadnaqi mayso walaalayaal ilaahay waxaan ka baryayaa inta ilaahay u mahadnaqda in ilaahay naga dhigo haddaba marka arrimahani ay socdaan ilaahay habdhaqanka ilaahay uu caalamkan u dejiyey ee awooddiisa iyo rabbinimadiisa iyo caalamkan inuu isagu ka taliyo oo uu arrimihiisa dabro muslixu اlaxwaal mudabiruhum sayiduhum inuu yahay kutusaya waxaa ka mid a inuu kala habeeyo uu kala habeeyey marka dhibaata timaado in faraj ka dambeeyo fudayd ka dambeeyo ilaahay baa taa sheegay marka kurbo iyo dhibaata timaadana iyo rafaad iyo kaweed markuu ummadda soo marana in farajkii daba socdo qur-aankiisa kariimkaana aayado badan buu ku sheegay aayadaha uu ku sheegay ma soo koobi karno wakhtiguna wuu kooban yahay bal aayadahan ila eega ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa kariimka fii suurati dalaaq bisiiqati alwacd ilaahay qaab ballanqaada oo ficil mudaaric ilaahay isticmaalayo ilaahayna ballankiisa kama baxe eh ayaa waxa u ihi sayajcalu اllahu bacda cusrin yusraa waa bushaaro anu maan odhan adna maad odhan nebina ma odhan malagna ma odhan yaa yidhi allaa yidhi sayajcalu اllahu alla wuxuu ka dhigi doonaa oo uu yeeli doonaa bacda cusrin inta dhib lagu jiro haddii xanuun lagu jiro iyo haddii busaarad lagu jiro iyo haddii wax kale lagu jiro yusran fudaydkii iyo debicii iyo nicmadii iyo reerayntii baa ka dambaysa waa isdaba socda siiqadan ilaahay isticmaalay ee sayajcalu culimmadu waxay tufiidu اlistimraar maha wax go-aya mar wal oo dhib la arko waxaa daba socda farajkii baa daba socda rayrayntii iyo dhibtii oo lagaa fujiyo ayaa daba socota ilaahay qur'aanka kariimkaa wuxuu ku yidhi aayad kale faina maca alcusri yusraa ina maca alcusri yusraa labadaa aayadood culimmadu maxay ka yidhaahdeen sayajcalu allahu bacda cusrin yusraa culimmada mufasiriinta markii aan eegay in ka mid a waxa ay yidhaahdeen aayadda dareenka ay culimmadu tafsaasiirtooda ku sheegeen ay ka cabireen haddii aan kuu cabiro tafsiir asicdi asheekh cabdiraxmaan asicdi waxa uu yidhi sayajcalu اllahu bacda cusrin yusraa haadihi bishaaraة lilmucsiriin kuwa xaaladuhu ku adag yihiin ayay aayaddani bushaaro u tahay oo ah ana allaha sayuziilu canhum الshidda in ilaahay dhibta ka faydayo wayarfacu canhum اlmashaqa rafaadka iyo kadeedka haystana ilaahay kor ugu qaadayo ilahay kuwa haynaga dhigo ibnu kaiir fii tafsiirihi alqur'an alcaظiim isna wuxuu yidhi sayajcalu اllahu bacda cusrin yusraa ilaahay ballankaa uu sheegay wacdun minhu waa ballan xaggiisa ka yimid wawacduhu xaqun ballankiisuna waa mid dhaba laa yukhlifuhu ilaahay ma gadaal marayo kama baxayo ballankiisa alimaam اlbagawi tafsiirkiisa macaalimu tahsiilka isna wuxuu yidhi bacda diiqin wa shidda intay dhib iyo kadeed iyo rafaad ku jireen ayaa ilaahay wuxuu ugu bedelayaa hinan wa saca hodantinimo iyo in ilaahay nimcadii u soo furo oo uu daboolka uga soo qaado oo uu fidiyo imaam ibnu cashuur tafsiirihi altaxriir watanwiir isna wuxuu ku yidhi aayaddan isagoo sharaxaya sayajcalu اllah weliba maqdacaa sharaxaya wuxuu yidhi intaa gobolkaa wuxuu yidhi hadalkani waa khabar iyo hadal loo isticmaalo si dadka rajo wanaagsan loo geliyo rajo rajada ilaahay ku gelinayana maxaa ka weyn iyo in dadka laga tuuro wixii waswaasa ee quusashaha ee soo galay laa tay'asuu min rawxi illaah ha quusanina dadka waxa laga tuuraya oo laga saaraya oo laga deedifaynayaa inay quustaan ha quusan baa lagu leeyahy aayaddani tacbiirkay cabiraysaa raja ayay kugu abuuraysaa quusna halkaa inaga dhig ayay ku leedahay khaasatan buu ihi can ilmucsiri min dawi lciyaali qofkii baahnaa ee dhibanaa ee la tacaalayay ubadkiisa iyo duruufihiisa waxa weeye bushaaraa soo socotay sug baa la leeyahy waxa kale oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddii kaleyn oo aayadihii labadii aayadood oo koobnaa aynu akrinay ee isku macnaha faina maca alcusri yusraa culimmadu marka ay ka hadlayso waxa ay yidhaahdeen matala qurdubi raximahu llahu tacaala markuu aayaddaa fasirayo wuxuu yidhi caadadda iyo dhaqanka carabta waxaa ka mid a idaa dakaruu isman mucarafa haddii ay sheegaan ama la sheego ama dukir ismun mucaraf haddii la sheego magac xagga luqada macrifo leh bimacnaa magac la garanayo waa al oo kale al haddii la geliyo tusaale oo macrifooyinka ka mid a inna maca alcusri al baa ku jirta marka sidaa loo macrifeeyo ee uma kararuuhu mar labaadna la soo celiyo faina maca alcusri al baa ku jirta haddana ina macal ashi baa ku jirtao mar labaad waa la soo celiyey fahuwa huwa buu ihi waa kii un haddii kelmad laba jeer la soo celiyo oo alle ay ku jirto macnaheedu waxa weeye waa kelmaddii uun waxba ma faa'iidaynayso waa wixii la sheegay oo mar labaadna la sheegay waa luqada carabiga laakiin haddii kelmadda asha laga jaro oo aan la macrifayn tusaale ahaan macrifooyinka u mid waxyaa waxa lagu macrifeeya lakiin tusaale maan anu ka soo qaadanaya aayaddan anuu dul taagan haddii kelmadda la soo celiyo oo aan la macrifayn matalan ashii aan lagu darin hee fa huwa hayruhu waa wax kale maaha labaduna way kala duwan yihin oo ilahay muxuu uhi faina maca alcusri yusran albaa taa la soo celiyey ina maca alcusri albaa la soo celiy waa isku mid cusriga iyo dhibtu waa midun laakiin yusriga badaag faina maca alcusri yusra al lama gelin ina maca alcusri aayadda mal yusran lama gelin ashi laba yusri weeyoo kala duwan fudayd marka dhibaata timaado hadda dhibaatadaasi un ay timaado hadda fudayd kalaa jiro oo ka badanee dhigay la soco weeye aayaddan culimmadu markaa waxay yidhahdeen ilaahay raxiimun bicibaadihi addoommadiisa ilaahay aad buu ugu naxariistaa ilaahay markuu dhib ku soo yaro daayo dhibtaa yar waxa ka badan inta futuuxaad iyo khayr iyo barako uu u furayo ayaa ka badan walidaalika ibnu cabbaas horta qurdubi aan dhammeeyo wuxuu yidhi maxaa loo badinayaa farajkii maxaa loo badinayaa in ilaahay dhibta uu in badan faydayo maxaa loo yaraynayaa cusriga iyo dhibta maxaa loo badinayaa farajka iyo asbaabihiisa maxaa loo badinayaa wuxuu yidhi sheekhaasi liyakuuna aqwa lilmal buu yidhi si rajadu ay aad ugu kacdo rajadeennu inay kacdo weeye rajadeennu si ay u korodho waa laga baxayaa xanuunkan waa laga baxayaa xidhxidhnaantan waa laga baxayaa busaaraddan waa laga baxayaa arrimahan isqaban la wa abcaثu calى الصabri intaa yaree dhibta lagu jirana in dhexda la giijistoo la sabro ayay ina baraysaa buuli waayo farajkaa ka fara badan walidaalika ibnu cabaas radia allahu canhu waxaa laga soo raraa inuu yidhi yaquulu اllahu khalaqtu cusraa waxaan abuuray dhibta mid qudha wa khalaqtu yusrayni laakiin fudaydku waa labalaab waa laba yacni haddii boqolkii la qaybiyo sidii bersentageka aan u qaybino hadday dhibtu tahay saddex iyo soddon dhibic saddex qoladii tacliinta farajkuna waa boqolkiiba lix iyo lixdan point six saddex dalool dalool ayaa laga yaabaa dhibtu inay noqoto saddex dalool laba daloolla waa farajkii iyo in ka badan markaa wuxuu leeyahy wakhalaqtu yusrayni laba fudayd baan abuuray haye walan yagliba cusrun yusrayni kama guulaysanayo cusri quri iyo dhib quri kama guulaysanayso dee laba waayo waabay ka badan yihinoo deetanaaba ka badan xataa kelmadda walan yagliba cusrun yusrayni culimada qaar baaba xadiid nebi ka dhiga walaalayaal baabkii rajadaynu furaynaa nebiyullaahi yuusuf oo koobanna jumcaha dambaynu qaadan doonaa waxaan idiin sheegayaa walaalayaal oo aan u soo qaatay yaynaan quusanin yaynaan rajo beelin yaynaan isku daadan farajkii waa soo dhow yahay haddii guryo badan aan dabkii laga shidin haddii dad ay xanuunsanayaan hadday duruufuhu xidhan yihiin ilaahay xikmad buu uga jeedaa farajkiina waa soo dhow yahay ilaahna waxaan ka rajaynaynaa farajkeedga inuu keeno waxaa tusaale inoogu filan sannadihii laba kun iyo lix iyo tobankii iyo toddobiyo tobankii abaarihii inagu dhacay roob la-aantii ina heshay duruuftii aynu gallay baynu garanaynaa sanadkanna markaynu xagga roobka eegno mar meel alle meeshaad istaagto doogga iyo cagaarka iyo biyaha iyo raxmadda iyo xooluhu siday yihiin waad dareemaysaa man aladii hallab yaa qallibay allah yaa qallibay allah yaa roobka keenay ma cid kalaa keentay laa yaa farajkaa keenay ilaahay eegana haddii halkan duruufuhu isyaro xidheen xanuunana yaro jiraan duruufihii dhaqaalena ay hoos isu yaro xidheen dee hadda ogaada raxmaddii iyo roobkiina waa furmaya hadda ogaada o halkana hadda faraj baa jiree la socda baabka rajadaynu ummadda gelinaynaa haddaba sababaha iyo qisadaana waxyaabaha qaarkood oo asbaab noqon karo farajku ku yimaado iyo qisadaa nebiyullaahi yuusuf aynu soo koobno iyadana insha allahu jimcaha dambe ayaynu ka warrami doonaa ثم صلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لقول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك ومنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم عجل لنا فرجك يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم حسبنا الله ونعم الوكيل كافينا الله وحده لا حول ولا قوة إلا بالله تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو واعتصمنا بذي الملك والملكوت والعزة والجبروت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أبصارنا اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا لا إله إلا أنت اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد